xildhibaano ka tirsan golaha guurtida somalilan ayaa ku eedeeyey sirgudoonka aqalka wakiilada somalilan inay jiraan xeerar ay tahriibiyeen waa sida ay hadalka u dhigeen oo loo gudbiyey madaxweynaha somalilan xildhibaan siciid maxamed libaax waa xildhibaan ka tirsan aqalka guurtida somalilan waxa uu si kooban u sharaxay dhibaatadu halka ay tahay waa xeerar si sharci daraa loo gudbiyo tahriibto dhan wa waa sharci daro marka iyadoo la marinba toos loogu gudbiyey madaxweynaha madaxweynaha loogu gudbiyey marka waa qodobad waa xeerarkaasna waa caddaynayna maxaa ka mid ah waa xeerka hantidhowrka oo ah xeer seventy six oo labadii kun iyo lix iyo tobankii la gudbiyey iyo xeerka habmaamuuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo mudayaasha baarlamaanka oo ah sixty two slash two thousand saddexiyo tobankii iyo xeerka xawaaladaha ayaa la gudbiyey waa saddexdaa xeer ayaa jira gudbi waa kuwa ay tahriibtooda aan caddaynayno ummadda ee aan lagula dhaqi karin ee kayr sharci noqonaysa haddii lasoo saro ilaa la mariyo safii sharci xildhibaanka ayaa maraan weydiiyey qodobada lagu eedaynaya shirgudoonka golaha wakiilada in ay u tahriibiyeen madaxweynuhu in ay yihiin inta uu joogay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo inay tahay dowladdii ka horraysay isaga intan xukuumadda cusub waa la gudbiyey xeerka xawaaladaha la gudbiyey oo xeer ah ayaa la gudbiyey xeerkaasoo loo gudbiyey madaxweynaha madaxweynuhuna saxaaxay oo leedaha xeerkaas waa sharci daro wuxuu ka hortegaya xeerarkii hore marka arrintaas oo bisha saddex iyo labaatankeedii ayaan u gudbinay la taliyaha galyaqaan jaamac cilmi xaashi ahna la taliyaha sharciga ah ee golaha guurtida amba aqalka sare wuxuu dacwad u gudbiyey maxkamadda distoorigaah oo uu xeerarkaa kaga hadlayo qodobada uu cuskaday ay ah ku jiro dastuurka oo ah qodobka koob iyo lixdanaad qodobka toddobiyo toddobaatanaad qodobka sideed iyo toddobaatanaad ee dastuurka ummad kasta oo reer somalilanah amba dadyooga geeska africa degoo dhan ay wada arki karaan ay wada akhrisan karaan dastuurka somalilan xildhibaan libaax ayaa geesta kale tilmaamay in hore dhowr jeer ay isugu dayeen in arrinta hoos loo dhigo balse ay suurtagal ka noqon weyda dhinaca golaha wakiilada waxaa iminka keenay iyada oo laga dhigtay arrinta inaan hoos u maydhaan doonaynay soo xorgeejire waxaa la hoos baa loo dhaqaa inaan hoos u banan laakiin tiiba waxay u qaateen tahriibtiiba sharciga moodeen oo ay seedeen sharciyeystaba tiibaa keentay inuu golahu ka qayliyo ummadduna inala wadaagaan geesta kale la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada somalilan garyaqaan cabdiraxmaan hirad jaamac ayaan weydiiyey arrintan muranka sharciya labada gole ka dhexoogan haddii arrintan dulucdeeda aan isdul taagana waxaan isleeyahay waa arrinta la xidhiidha fahamka ah xeerarka maaliyadeed oo dastuurka u jaangooyey inuu u gaar noqdo golaha wakiilada ayaad moodaa in golaha guurtida u arko inay yihiin xeerar u muuqda waxaa jira xeerar dabcan maaliyadada golaha ka baxay xeerarkaas ayaad golaha guurtida u arkaa inay yihiin xeerar dabcigii xeerarka kale lahaa leh oo ay ahayd in lasoo mariyo golaha guurtida marka arrintan isleeyahay waxa weeyaan khilaafka iyo dacwadda ayay salka u tahay waa arrintaa arrintaasina waxa weeyaan xeerarka maaliyadeed golaha wakiilada ayaa dastuurka u gaar yeelay la taliyaha sharciga golaha wakiilada cabdiraxmaan hirad jaamac ayaa waxa aan weydiiyey muranka sharci ee labada aqal ee wakiilada iyo guurtida shirgudoonkooda ka dhexeeya ee haatan maxkamadda dastuuriga ay gudbiyeen golaha guurtida ee somalilan bal inay wax u dhimi karto wada shaqayntii labada aqal iyo guud ahaanba hay-adaha dowladda maxkamadda dastuuriga ah waxay u aasaasantahay inay dacwada dastuuriga ka garnaqdo marka hay-adaha qaranka ee waxa weeyaan xeerarka ku wada shaqeeya ama waxa weyan waajibaadka ay xeerarku u jideeyeen haddii si uun la isugu fahmi waayo ama khilaaf yimaado inay dacwadi ka furantaa waa de arrin habboon oo lagu kala gar baxo oo waxa weeyaan la helo resolution ama qaraar ka soo baxa maxkamadda dastuuriga ah waxayna ila tahay arrintaasi arrin dhaawac weyn u keenaysa labada gole ma aha mana habboona in muxuu haye buunbuuninta intaa leeg loo sameeyo labada gole waa laba gole oo dastuuri ah san hore u sheegay mid walibana waajibaad gaara buu dastuurku siiyo ku shaqeeyo wixii intaa ka soo baxa waxa weeyaan labada gole gaar ahaan guurtidu iminka uu arko in aanay dastuurka iyo xeerarkaba aanay waafaqsaneen especially qodobada tilmaamaya habka wada shaqaynta dabcan awood bay u leeyihiin inay u gudbiyaan golaha guurtida laakiin saan horeba u sheegay maxkamadda sare u gudbiyaan dabcan gaar ahaan maxkamadda dastuuriga laakiin waxa weeyaan waxaa habboon marka hore in labada dhinac ay isla gartaan in arrintaa lagu kala duwan yahay labada shir guddoon ay waxa weeyaan isla labada dhinac iska taageen intaan ogahayna iminka dacwaddaasi waa dacwad uun ku la xidhiidha xeerarka maaliyadeed oo tafsiir iyagu u gaara ay u wataan golaha guurtida oo ay aaminsan yihiin inay yihiin xeerar leh dabcigii xeerarka caadiga ay lahayd khadar maxamed cakuule v o e hargeysa